sacadii la keenay mooshinka wixii ka dambeeyey hogaaminta baarlamaanka waxaa xaq u leh gudoomiye ku-xigeenka koowaad asigaa hogaamintaas iska leh waxaana siiyey heer hoosaadka baarlamaanka iyo shuruucdana oo yaallo ayaa siiyey taas haddii lagu qanci waayo waxay noqonaysaa arrin lagu qaldamay sharciga runtii gudoomiye jawaari waxyaalaha lagu soo eeday waxaa ka mid ahaa inuusan ku dhaqmayn heer hoosaadka iyo dastuurka taasna waxaa daliil u ah qodobkaas uu og yahay oo asiga saxiixay markuu inkiray oo qodobkaas la soo fadhiistay wixii labaaradu ku soo eedeeyeen asiga caddeeyey taasaa daliil u ah waxaan kale rabaa inaan caddeeyo ilaa xalay waxaa lagu celcelinayay baarlamaankaa la qabsaday baarlamaankaa lala wareegay waan la yaabnay taas waa qalad kale oo qarannimada laga galahayo ummadda soomaaliyeed lagu marin habaabinahayo waa arrin la yaab leh baarlamaanka waxaa noo ilaaliya ciidamada amasom qeyb ka mid a aan badnayn iyo ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ilaalinaya ayagiyaa jooga mar allaal markii baarlamaanka uu furmaayo sharaf la qabanayan ciidanka waa la soo badiyaa markii baarlamaankan yahayn dad yaraa ilaaliya taasa waxaa laga dhigay inay dembi tahay oo la yidhaahdo baarlamaanka lala wareegay oo la qabsaday caalamka iyo ummaddii soomaaliyeed loo sheego waa nasiib dara taas naftarkeedan tacdi kale ummadda soomaaliyeed laga galay oo baarlamaan laga galay wey kaas